raggan hubaysan ayay dadka deegaanku ku sheegeen inay diif ka muuqatay ilaa iyo hadda inta la arkayna waxaa lagu qiyaasay saddex boqol ilaa iyo afar boqol wararka ugu dambeeya aanu helna ayaa sheegaya raggaas inay ku shahkarsadeen ceelka loo yaqaano beeni harsay oo shan iyo soddon kilomitir u jira deegaanka garacad ee dhinaca cadduunka nugaaleed sidoo kale shan iyo labaatan kilomitir waxay kaga beegan tahay deegaanka loo yaqaano godob jiiraan oo boqol iyo toddobaatan kilomitir dhinaca koonfur bari kaga beegan magaalada garawe oo puntland caasimad u ah wararka aanu helayno ayaa sheegaya raggan ka tirsan al-shabaab in safar dhanka lugta ah ay ku marayaan deegaanadaasi docda kale rag kale oo hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ayaa doonyo ku gaaray deegaanka loo yaqaano garmaal oo ah tuulo xeebeed hoos tagta deegaanka dangoronyo ee gobolka nugaal siddeetan kilomitirna u jira degmada xeebta dhacda ee eyl ee isla gobolka nugaal dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen raggaas ka tirsan al-shabaab inay dhibaateeyeen oo ceel xoolo biyo ka cabayey ay halkaasi qaar ka mid a xoolihii ku gowraceen deegaanka garmal wararka aanu ka helayno waxa ay sheegayaan in doonyaha kalluumaysiga ee deegaankaasi yaalla al-shabaab ay qaateen islamarkaana ay ku jilaabasho tageen inta ay deegaanka joogaan si ay qutulduruuri ugu soo helaan warar kaloo madax bannaan oo raadiyo kulmiye hela ayaa sheegaya dagaalamayaashan ka tirsan al-shabaab in markii hore ay ka sharaacdeen xeebaha degmada xaradheere iyo ceelhuur ee gobolka mudug sidaana ay ku gaareen puntland ujeedka ayaa lagu qiyaasayaa sida dadka deegaanka qaar ay sheegeen inay ku wajahan yihiin silsilada buuraleyda goolis oo al-shabaabkii laga saaray buuraleyda galgala hadda ay ku sugan yihiin sida ay dadka deegaanku sheegeen waxay raadinayaan tilmaam ay buurahaasi ku gaaraan oo dadka deegaanka ay warbaahinta puntland u sheegeen buuraleyda goolis waxaa ku sugan al-shabaab hore ugu biiray kooxda daacish raggaana waxaa la sheegayaa in kooxdaasi daacish ku biirta inay ku biirayaan oo ay sababta koonfurta soomaaliya ay uga soo tageen lagu macneeyey inay damacsan yihiin ku biirista kooxda daacish lama oga ilaa hadda cidda mas-uul ahaan hogaaminaysa dagaalamayaashaasi ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab balse dadka deegaanku waxay sidoo kale tilmaameen in rag caddaan ah ay qayb ka ahaayeen safarka dagaalamayaashaasi al-shabaab ee hadda lugta ku maraya deegaanada gobolka mudug iyo nugaal ee dhanka xeebta